بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنت كذب عن كسو جرني برنامج كيني أها يان كدكتونانا marka qaarkood waxaa laisku khaldaa ahlulbidicii wax ka sheegoodii iyo caydii iyo xantii iyo waxnoocaas oo kale laisdhex geliyaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalama sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qofka muslimkaa oo la caayo waa faasiqnimo waa taacadii oo laga baxay in lala dagaalamaana waaba gaalnimo macnaa gaalnimadii shabahdaa waa dambi kasii weyn maaragtay fisqigii xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey raawiga xadiidka warinayana xadiidkan sabab ayuu u keenay oo abu waa'il baa waxaa la weydiiyey nimanka murjicada la yiraahdo yani hadalka ay ku hadleen oo hadal sunnadii khilaafsan ah yaa la weydiiyey marka caqiidadoodii ay dadka ku dhex faafinayeen yaa la weydiiyey marka nimanka hadda murjicadana waxaa lagu yaqaanaa inay yidhaahdaan damacsida waxba ma dhibto markaasuu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo sidaysan waxu dhibaynin iyadoo rasuulka sal slm uu sidaa yiri caayadii buu wuxuu ka dhigay rasuulka sal slm fisqi macnaheedu waa maxay qofkaas iimaankiisa waa naaquso wa qitaalkiina waaba kasii daran yahaba marka warkoodu waa war aad sunnada iyo caqiidada saxda uga fog inuu yidhaahduu rabaa markaasu saasuu xadiidkan usoo daliilsaday ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen sibaab marka la leeyahay sabbiga caadiga caayadii caadiga ahayd waa u ka daran yahay oo sibaabkaasii daran waa in yani qofka wax ku jira iyo waxaan ku jirinba aad ku sheegto inaad ceebayso unbaad rabtaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen sibaabka meeshan waxaa laga wadaa waa sidii qitaalkii oo kale waa wax labada dhinac ka imaanaya marka fisqigu waa maxay waa taacadii alleh iyo taacadii rasuulka sal ly slam oo laga baxo qofka muslimkaa xaqiisu marka waa uu weynyahay qofkii marka xaqdarro qof muslima ku caayana waxa uu rasuulka sal slm ku xukumay faasiqnimo laakiin hadda sababka uu abu waa'il u keenay xadiidka waa maxay waa inuu maarata nimankan murjicada uu ku radinayo oo waxaad moodaa inuu leeyahay see marka warka ay ku hadlayaan uu xaqu noqon karaa iyadoo rasuulku sal ly slm uu sidaa leeyahay marka qitaalka laftiisu diinka looga baxaa lama laha laakiinse waa dembi aada u adag oo inaan diinka looga bixin waxaa jira aayado tusinaya sida maalan qisaaska oo kale ilaa qofki waa marka la cafiyo waa un diyo kalea loo raacan karaa ama diyadii xataa waa la iska cafin karaa marka inkastuu dambi aada u weyn yahay lakiin haddana wax diinki looga baxay maha lakiinse wax diinka looga baxa ayuu shabahaa saasaa marka gaalnimo loogu sheegay waana dambi aada u weyn oo aada u xun hadduuse xalaalaysan qofku waa gaalooba diinku ka baxay lama laha laakiin xaqii muslimka iyuu ka fogaaday qofkaas waxay ahayd inuu qofka muslimka u gargaaro oo uu dhibkiisa ka celiyo markuu la dagaalamay xaqi lagu lahaa qof qariyuu noqday marka yani gaalnimada waxaa loogu sheegay waxaa maarata lagu xeel dheeraanayaa ka digid laga digaayo ee dagaalkaas iyo dilkaas xadiidkan waxaa shabaha xadiidkii rasuulka sal slm uu yiri laa tarjicuu bacdii kufaaran gadaashay gaalo ha isu bedelinina oo yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkiin qaarka kale uu qoorta ka goynaayo marka adkayn la adkaynaayo yaa gaalnimo loogu magacaabay ficilkaas xadiid kalena wuxuuba sheegayaba lacnu lmuslimi ka qatlii qofkii muslimkaa in la lacnado dilkiisioo kale lamid tahy ile meel xun buu ka gaaray dhibkii uu qofka dhibaayay oo marka qofka aad lacnado cirdigiisii xumaynta aad xumaynaysa meesha ugu xumayd baad ka gaartay sida qofka markaad nafta ka qaado oo kale aadan waxba ugu reebin maalan ahlucilmigii khawaarijta wuxuu ku sheegeen inay yihiin sharu lfiraq maalan rasuulka sal ly slam khawaarijti wuxuu ku sheegay sharu lkhalqi inay yihiin marka cayda noocaas oo kale waa cay xaq ah sababtoo ah wixii ahaayaan baa lagu sheegay si looga digtoonaado oo rasuulka sal slam dadka haddaanuu u sheegin arrimaha noocaas oo kale ah ee ku baraarugi maayaan ahlucilmiguna saasoo kale maaragtay uga hadleen ahlubidicii khawaarijtii iyo muctasiladii iyo murji'adii iyo raafidadii iyo jahmiyadii iyo islaamkana aad bay u fasaadiyeen nimankaas muctasilada iyo jahmiyada iyo waa la ogaa dhibka ay geysteen iyo sida ay maaragtay sida ay culamada islaamka u dhibeen marka xadiidka waxaa uu laga qaadanayaa qofkii maaragtay baatil u tacasuba inay bannaanta in la caayo hadal xun qofkii ku hadla oo munkar ah sidoo kale si dadkii maaragtay aani ugu kadsoomin ibnuqayim wuxuu leeyahay qofkii xaqa uga taga taqliid uu maaragtay duulal kale ku dayanayo iyo tacasub uu tacasubayo oo uu leeyahay anuu maaragtay dadkaygii iyo asxaabtaydii iyo firqadaydii iyo kooxdaydii iyo qabiilkaygii iyo ma khilaafi karo uu leeyahay darajada ugu yar waa maxay qofkaas waa inuu faasiq noqduu leeyahay ibnuqayim saasuu leeyahay shaaficina wuxuu yidhi qofkii maaragtay tacasub muujiya oo yacni ku hadla oo casabiyo dadka ugu yeera yuusaba maaragtay dagaalkii ka qayb geline qofkaas shahaadadiisu waa marduud yani shahaadadiis la aqbali maayo sababtoo ah xaaraan aan laisku khilaafsanayn buu ku dhacay marka qofka muslimkaa in la caayo waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa gaalnimo laakiinse taas macnaheedu ma ahan in maaragtay caydii bannaanayd la diidaayo oo qofkii khaarijiga ahaa oo tilmaamihii khawaarijta laga helay khaariji yaa tahay la yidhaahdo si dadkii ay uga fogaadaan qofkii tilmaamihii murjicadoo kale lagu arkay murji baa tahay la yidhaha sidoo kale jahmiyada iyo muctasiladiiyo tilmaamahooda marka lagu arkay la yidhaha jahmi oo muctasili in la yidhaahdo soo geli maayo caydii la iska reeba ahlu cilmigu weligoodba ahlu bidaca waa ay caayi jireen waxna waa ka sheegi jireen ibnu rajab kitaabkiisa la yidhaahdo alfarqu bayna anasixati watacyiir kala saarid la kala saaraayo naseexada la naseexaynayo diinkii loo naseexaynayo oo muslimkii loo naseexaynayo iyo waxaan cayda la yidhaahdo ama iska ceebeynta aan maaragtay asaas iyo sabab lahayn in la kala saaro sababto dadka qaarkood baa marka la naseexeeyo ka dhiga waa layscaayey waa maaragtay laysceebey keliya oo la rabo in xaqii aan la caddayn ibnu rajab risaaladiisaas yar wuxuu ku yidhi qarara culamaa alxadiidi hada fi kutubihim fi ljarxi watacdiil arrinkan waxay uga hadleen kutubtoodii ay jarxi watacdiilka uga hadli jireen waxayna sheegeen farqiga u dhexeeya dadka xadiidka wariya haddii ay ku jiraan sabab keenaysa in wax laga sheego oo la caddeeyo inaan laga qaadanaynin xadiidkii werinayeen jarxi baa la yidhahdaa waa dhaawac la dhaawacayo yani sumcadoodii baa wax laga sheegayaa marka farqi baa u dhexeeya in nimanka wax laga sheego xadiidka werinaya hadday mudan yihiin iyo xantii la diiday oo ay nusuustu ka hadashay culammadu marka waa ay radiyeen qofkii labadooda samay oo yidhi xanta iyo waa isku mid in ruwaaddii iyo dadkii yani xadiidka ay werinayay wax laga sheego way radiyeen sababtoo dad maaragtay cibaadada iyo uun ku mashquulsanoo aan cilmiga ku fiicnayn yaa waxaas ku hadla ibnu rajab farqi uma dhexeeya buu leeyahay in dadkii xadiidka werinaayey wax laga sheego hadday mudan yihiin lana kala saaro midka riwaayadiisa la aqbalayo midkaan la aqbalaynin taas iyo farqi uma dhexeeyo in la caddeeyo qofkii ku khaldamay kitaabka iyo sunnada fahamkooda oo si qalada wax u fasirtay oo qaladkaas ku dhegay maxaa marka saas loo samaynayaa oo qaladkiis loo caddaynayaa liyuxdara min aliqtidaa'i bihi fima akhtaa fiih waa si looga digtoonaado in looga daydo wixii uu ku khaldamay waqad ajmaca alculamaau calaa jawaazi dalika aydaa culammaduna waa ay isku waafaqeen oo ijmaac baa ka jira inay bannaanta arrintaasi oo oo qofkii kitaabkii sunnada si qalad u fahmo si qalad maaragtay u qabsada in laga digo si looga digtoonaado in looga daydo wixii uu ku dhacay culammadu waa isku ijmaacsan yihiin masaladaas marka risaaladiisaas yar waana risaalo gaar loo daabacay rasaaishiisa majmuucana waa lagu dhex daabacay marka qaarkood waxaa laysku khaldaa ahlubidicii wax ka sheegoodii iyo caydi iyo xanti iyo wax noocaas o kale laisdhexgeliyaa sheekh islaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay wa fi ljumlati man cadala can madaahibi asaxaabati waltaabiciina wa tafsiirihim ilaa maa yukhaalifu dalika kaana mukhti'an fi dalika bal mubtadican wain kaana mujtahidan makfuuran lahu khata'uh wuxuu leeyahay duuduub ahaan qofkii madaahibtii saxaabada iyo taabiciinta iyo tafsiirkii ay qur-aanka ku fasireen intuu ka leexdo meel kala aada oo wax khilaafsan raaca waa uu ku khaldan yahay buu leeyahay bal waa qof bidca la yimid buu leeyahay yani asal ahaanba qof mujtahid ha noqde oo khaladkiisa xataa loo dhaafayo laakiinse kama marna maarata bidca inuu ku dhacay kama marna sidoo kale wuxuu yidhi man khaalafa alkitaaba almustabiina wasunata almustafiidata qofkii kitaabkii caddaa khilaafa waa qur-aankii iyo sunnadii maaragtay sida weyn loo soo wariyey ee culammadu ay yaqaaneen aw maa ajmaca calayhi salaf lummati ama salafka ummadaani dadkii hore ummadaani waa saxaabadii taabiciintiiye waxay isku waafaqsanaayeen ku ijmaaceen qofkii khilaafa khilaafan laa yucdaru fiihi khilaaf aan loo cudur daaraynin fahada yucaamalu mucaamalata ahlibidac waxaa lagula mucaamaloodaa sida ahlubidac loola mucaamaloonayo marka dadka qaarkood qofkii khilaafaba waxay u tiiriyaan inuu culimmadii caynaayo culimmana muusa caayinayo dad ahlubidaca iyo wax noocaasoo kale wax ka sheegay in la ammaanay ahayd oo khayr badan allah ku siiya la yidhaahdo laakiin si dadkii uga fogaadaan ba waxaa leeyahy warba ogow kaasi culimmadu caayaa iyo alleeh marka caamadii yaa la rabaa in qalbigoodii maaragtay wax la geliyo oo ay qofkaas ka fogaadaan marka maanta haddii la yidhaahdo intaasa noo joogto waa aan sii dhammaystiri doonnaa mawduucan wabilaahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online